أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa si cad u sheegay inuu saldhigyo siinayo dowladda saliibiyadda maraykanka iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ku dhowaad shan iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa la la'yahay kadib markii ay la degatay duuni ay la socdeen howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa la wareegay saldhig maleeshiyaad daacad u ah murtad gurgurte ay kaga sugnaayeen gobolka muduga munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuxunleh ee wilaayadaasi haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi askartoo badkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa si cad u sheegay in saldhigyo uu siinayo dowladda saliibiyadda maraykanka iyo maamulka sahyuuniyadda yuhuudda sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir madaxa maamulka gaala raaca ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa si cad oo aan gambasho lahayn u sheegay in xukuumaddiisu diyaar u tahay in magaalada berbero ay saldhigyo ka siiso maamulka yahuudda iyo sidoo kale dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waraysi uu murtadkani siiyey wargeyska caalamiga ah ee fadhigiisu yahay ingiriiska ee the ignomisid ayuu ku sheegay in maamulka somalilan uu diyaar u yahay in maraykanka iyo yahuudda uu saldhigyo militari ka siiyo magaalada istiraatiijiga ah ee berbera waxa aannu doonaynaa in somalilan ay noqoto jabuutida cusub ayuu yidhi murtad ciro isagoo ka wada in gobollada waqooyi galbeed soomaaliya uu rabo inuu u beddelo goob saldhigyo militari ay ka dhigtaan kufaarta caalamiga gaar ahaan yahuudda iyo maraykanka wargeysku wuxuu xusay hanjabaadaha xuutiyiinta yemen kuwaas oo uu sheegay in ay weerari doonaan saldhig kasta oo ciidan oo yuhuuddu ka samaysata somalilan isagoo ka diga in saldhig maraykan ah oo halkaasi laga sameeyo uu isna noqon karo bar tilmaameed waxaa kale oo wargeysku uu intaasi ku daray in si weyn loo rumaysan yahay in helitaanka xarumo militari oo ku dhow berbera uu qayb ka ahaa heshiiskii ay yahuuddu la gashay somalilan markii ay dal madax bannaan u aqoonsatay bishii disembar the ignomisid waxay ka dardaar werisay in haddii somalilan martigeliso saldhigyo ciidan oo shisheeye ay taasi dhaawici karto sumcadda nabadda iyo xasilloonnida ay muddo dheer ku dhisaysay dooddeeda ku aadan aqoon caalami ah intii uu ku guda jiray waraysiga murtad ciro waxa uu ka dhawaajiyey in bisha soo socota uu booqan doono washington isagoo rajaynaya inuu kulan kafoolkafool ah la yeesho madaxweynaha maraykanka saliibiga lagu magacaabo taram madaxa maamulka hargeysa waxaa kaloo uu sheegay in somalilan ay filayso in maraykanku mustaqbalka aqoonsado isagoo intaa ku daray in xukuumaddiisu rajaynayso in ugu yaraan hal waddan oo kale uu somalilan ictiraafo ka hor dhammaadka sannadkan xiriirka nidaamyada riddada ee muqdisho iyo hargeysa ayuu wargeysku sheegay in uu sii xumaaday islamarkaana uu fashilmay iskudayo muddo dheer socday oo turkigu ku dhexdhexaadinayay labada dhinac xilli ankara ee xiriir dhowla lahayd maamulka muqdisho ciro arrintaasi soo hadalqaaday ayaa carabaabay in haddii mar kale laysku dayo in lays-hor fadhiisiyo maamullada hargeysa iyo muqdisho somalilan ay wadaxaajoodka kaga qaybgeli doonto oo keliya haddii kulammada wadahadallada lagu qabto magaalada talaabiib waxaa kale oo ciro ka shanqariyey in maamullada muqdisho iyo jabuuti ay ducaducayn amni ka wadaan deegaanno ka tirsan bariga iyo galbeedka somalilan isagoo arrimahaasi ku tilmaamay tallaabooyin ka dhan ah nabadda gobolka waraysigan ayaa markhaati fur u ah islamarkaana bannaanka keenay jiritaanka qorshayaasha dhagaraysan ee maamullada yahuudda maraykanka iyo imaaraadkuba ka wadaan waqooyiga soomaaliya gaar ahaan magaalada berbera
ku dhowaad shan iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa la la-yahay kadib markii ay la degatay dooni ay la socdeen walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya ugu yaraan saddex toban qof oo tunisiyaan ah ayaa la la-yahay kadib markii doon ay saarnaayeen dadkaasi doonayay inay u safraan talyaaniga ay ku degtay meel ka baxsan xeebaha dalkaas sida uu sheegay mustafa cabdulkariim oo ah madaxa kormeerka xuquuqda waxa lagu yaro aadanaha ee tunisiya doontu waxay badda u baxday waa berigii khamiista laba qof ayaa la badbaadiyey waxaana mid ka mid ah dadka lasoo badbaadiyey xaaladiisa lagu sheegay mid halis ah mid ka mid ah dadka badbaadiyey ayaa sheegay in isagii qofka kale ay saacado badan badda ku jireen kadib markii doontu ay rogmatay ilaa ay kooxaha gurmad ku heleen tunisiya ayaa muddo ahayd mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay ka dhoofaan dadka isku dayaya inay badda mediteraneanka uga gudbaan yurub gaar ahaan talyaaniga hase yeeshee tirada dadka ka dhoofaya tunisiya ayaa hoos u dhacay labadii sane ee u dambeeyey markii ay dowladda tunisiya ay adkaysay tallaabooyinka lagula dagaalamayo socdaalka aan sharciga ahayn iyo ilaalinta xuduudda badda iyadoo taageero dhaqaale iyo qalabba ka heshay midowda gaalada yurub dhanka kale human rights watch amnesty international iyo tobannaan hay-adood oo lagu sheego inay yihiin kuwa xuquuqda aadanaha u dooda ayaa bishii julaay sheegay in heshiiska socdaalka ee u dhexeeya midowda yurub iyo tunisiya uu sii xumeeyey xaaladda xadgudubyada loo geysto tahriibayaasha iyo dadka magangelya doonka ah ee ku sugan tunisiya hay-adahaasi waxay midowda gaalada yurub ugu baaqeen inuu joojiyo maalgelinta qaar ka mid ah howlgallada socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha oo ay ciidamada tunisiya ku lug leeyihiin nidaamka daaqoodka tunisiya ayaa marar badan sheegay in dalkaasi uu qaadayo culeyska ugu weyn ee qulqulka tahriibayaasha halka madaxweyne kai saaciid uu sanadkii labada kun labaatan iyo saddex sheegay in qulqulka dadka soo gelaya dalka uu saameyn ku yeelan karo qaabdhismeedka bulshada tunisiya badda mediteraneanka ayaa weli ka mid ah waddooyinka socdaalka ugu khatarta badan dunida iyadoo kumnaan qof sannad kasta ay isku dayaan inay afrika iyo bariga dhexe uga gudbaan yurub iyagoo raacaya doonyo ciriiri ah ama aan ku habboonayn safar badeed mahadsanid abusheyba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada gaarisa iyo laambu ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax la beegsadeen kolonyo afrikaan ah oo zaad siday kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa buufow iyo shalambuud ee wilaayada shabeellada hoose qaraxyada ayaa mid ka mid ah waxa uu haleelay gaari xamuul ah oo oo konteynar waday halka midka labaadna lala egtay ciidamo lugeynayay oo kolonyada la socday dhanka kale gobolka laambu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka mangay ee gobolka laambu ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab qabsaday xerada bakhtigu waa laba askari oo saliibiyiin kenyaan ah dhanka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka buudaybon ee hoostaga degmada ijaara ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab qabsaday guri kufaarta ugu dhex dhisnaa xerada kaasi oo ay ku dhex jireen askar kenyaan ah maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa la wareegay saldhig maleeshiyad daacad u ah murtad gurguurte ay kaga sugnaayeen gobolka mudug waa kan mar kale walaalkeen camaar cabdulqaadir wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in maleeshiyaad daacad u ah siciid cabdulaahi deni ay la wareegeen gacanku haynta saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad daacad u ah kooxda ridada soomaaliya taliska guutada afartan iyo shanaad ee loo yaqaan bardadheere ayaa u gacangalay maleeshiyaad loo yaqaan b m b ee daacadda u ah siciid cabdulaahi deni wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkii taabacsanaa kooxda riddada ay isaga baxeen waqooyiga magaalada gaalkacyo iyagoo u ruqaansaday dhanka gobolka mudug tani ayaa ka dhigan in maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ay si aad ah u wiiqeen maleeshiyaad ay ku tashanaysay kooxda riddada dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa mar kale duqaymo ka geystay deegaanka garmaal ee hoostaga degmada ayil ee gobolka nugaal goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaraduhu ay dhowr gantaal ku weerareen dooma ay la socdeen kalluumaysato deegaanka ah xalayna goor lix saaca waa wax la duqeeyey siximadood laba siximadood mid aan leeyahay iyo mid kaloo meesha taalla way baaba'een labadaas siximadood ciimadihii kale oo meesha yaalayna waxaa gaaray wada qarax baa gaaray ma garatay aduu lix toddoba siximadood baa olaa meesha ma garatay laba way burburday ma garatay shantii kalena dee firiye iyo dhaawacyaa gaaray ma garatay dowlaalow macnihii annagu dad masaakiin oo meeshaa ka shaqaysanaya baanu ahayn hadda ka horna jambari ka horna waxaa naga tagtay doon kalluumaysi oo aanu ku shaqaysanaynay oo kalluunka aan ku guraynay maalmihii la soo dhaafay waxay sidoo kale duqayman caynkan oo kale ah ka dhaceen deegaano dhaca xeebaha gobolka nugaal iyo bari ee waqooyiga dalka soomaaliya munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen marwaan moxamed munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayay kulamo iyo dowro u socday jufada bahmursade ee beesha owradeen ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab kulamada iyo dowrada ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud waxayna socdeen muddo shan maalmood ah waxayna muddadaas gudaheed jufada bahmursade ugu dambeyn dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku-dhaqanka shareecada islaamka iyagoo u doortay nabadoon cabdulaahi bootaan cabdi sabriye munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaashii waxgaradka beesha owradeen iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada bahmursade nabadoon cabdulaahi bootaan cabdi sabriye alxamdulilaahi rabbialcaalamiin amaa bacd ikhwaan ilaahay baa mahad iskale mahadaasoon dhammaad iyo bilaad midna lahayn walaalihii dowradan iyo maamulkan kasoo shaqeeyey oo hadday ahaan lahayeen maamulka hadday ahaan lahaayeen qaraabada kasoo shaqeeya mahadda labaad iskale taa kadib waxaan rabaa inaan u gudbo meeshaan waxaa lagu qabtay dowro reer bahmursade loo qabtay oo ka tirsan beesha reer owradeen kana tirsan beelweynta maxamuudra beeshu dowrii soo qaadatay muddo dhilahood u maanbadneen asbuuc ama ka yar socotay intaa kadib waxay duubeen nabadoon aniga oo ah iyo ii doorteen cabdulaahi bootaan cabdi waxay iga codsadeen inaan ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada diinta islaamka waana ka aqbalay waxaan leeyahay ilaahay la garab galo mas-uuliyad adag waaye nin yar waa ahay oo haddaan ilaahayba laga waayin aan horey wax u maamuli jirin maadaaba marka la yiri waa cidda inaad hogaanka qabato qaraabada ila jeclaa sidaas darteed anna waxaan qaatay dadkii qaraabadaha iyo ehelka ahaay codsiga ii soo jeediyeen waxaana tabarteeya karaankeeya inaan ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada diinta islaam ma igu raacdeen qaraab ilaahi subxaana watacaala uguma ceebeeyo adinkana waxaa waaye adinka dhigo dadkii amarkaas qaata intaas kadib odayaasha iyo waxgaradka owradeen ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusuba bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa magaalada garbaweyn oo ka dhacday xaflad lagu doortay nabadoon cusub cabdulaahi bootaan cabdi sabriye waxaan leenahay waa mas-uuliyad weyn ilaahay kula garab galo allaha kugu asturo intaa kabacdi walaalayaalow qabiilada gunta weyn oo beesha reer bahmursade kuna abtirsataa habar owradeen sii abtirsata maxamuud hiraab xilku waa culus yahay qof keligiisu ma qaadi karo inaadnaan uga harino walaalkana oo darfaha aad kula dhigtaan iskula hogaamidaan jidka fiican kitaabka allaad wada qaataan annaguna aan idinku daysanno insha allahu walaalkanana ilaahay xilka loo dhiibay ha ku asturo wabilaahi towfiiq ilaahay yaa mahadda iskale suuqaanyo keena makaankan annagoo dad muslimiina ah xafladana gudanayna oo kusoo dhoweynayna nabadoonka cusub cabdulaahi bootaan cabdi sibriye aad iyo aadaan usoo dhoweyhaynaa gacmo furnaan kusoo dhoweyhaynaa waxaa duubatay beesha bah mursade oo habar owradeen ka mida waa la duubnay waa lasoo dhoweyhaynaa waa la qaadaynaa waa la dhigaynaa isagana xilkaas ninkii guta walaayada iyo naqiibka ayagana waa soo dhoweyhaynaa boqolkiiba waa mahadsan yihiin annaguna waayo waa soo dhoweyhaynaa cabdulaahi boodi sibriye allaha la garab galo ugu dambayntii naqiibka beesha owradeen naqiib macalin salaad gabeere ayaa madasha caliimasaarka ka hadlay alxamdulilah ilaah ayaa mahadsan subxaana wa tacaala isugu kaana keena makaankan annagoo dad muslimiina ah qaraabo ah deris ah masaalixad muslim isugu nimid waxaan maxad u celihaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ummaddan u taagan inay u dhowrto diintooda erligooda iyo sharaftooda jazaakallaahu khayran aan leenahay beesha bah mursade ka tirsan ree owradeen kana sii tirsan beelweynta maxamuud hiraab oo muddada shanta maalmooda u jilbaxireed dowladda sharciga ah iyo masaalixada ay ku dooranayeen nabadoonka maanta waxaannu u fadhinnaa magaalada garbaweyn ikhtitaamkii dowladdii u socotay walaalaha reer bah mursade oo maaragta ka socotay magaalada garbaweyn sidaasaan is ognahay aadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuxunle ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani moxamed dowlada noo socotee muddo lix iyo toban cisho ah ayna ka faa'iidaysteen ku dhowaad boqol qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaanka bisiq oo hoostaga ah magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool bulshada deegaanka bisiq ayaa intii dowladu socotay waxay ku qaateen kitaabka tarbiyatul islaam oo ka kooban mawaadiic dhowr ah waxaana kitaabka barbar socday muxaadaraad taxane ah iyagoona dadka qaar laga saxay faataxada ah iyo kayfiyada salaada ugu horreyn ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed iyagoo dhanka kale sheegay in wax weyn ay ka faa'iideen kam arkaanu lislaami wamaahiya أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما إري انفروا بها خفافا إسنغو ففضدين بها لن يرأتين وثقالا إسنغو أولستين ويلأتين بها وجاهدوا جهادها بأموالكم مالكين إيا وأنفسكم نفتين في سبيل الله الله سبحانه وتعالى وددسن إن جهاد ذلكم كيدن كاسا يا خير مسين خير بدن لكم إسن إن كنتم هدي إسن أتين تعلمون حان والأك هدي إسن أتين ما هو الجهاد هو جهاد كبدل لبتضو الجهد ددال لبتضو من المسلمين مسلمين تلاتيو لكو ددال بدن لكو موجيو في قتال الكفار قالذي لدقال موش درتيا مسلمين تلاتيو ددال لكو موجي واي كم أنواع الجهاد جهاد كما نعوي وما هي وانا ميئين الجهاد نوعان جهاد لما قيبض واي جهاد الطلب إيه وجهاد الدفع واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدية ونو تربية الإسلام ننبراي وانبرني maalinkan jihdiweyni b ilaahay mahad ishukrle leedin isagaal sani jara basaga degnayni nicmada ilaahay dookuni lakulmin ibidkain ma lakulun may kumad aha aaringa ilaahay nasi biyo ilaahay nasi amniga ilaahay nasi ulma omankii kain dhatiye ninka koytay diigna baraaso ilaahay hanin diri dhankooda nuqabadii xafladda goobjoogga ahaa ayaa bulshada reer bisiq ugu baaqay in cilmiga ay barteen ay sii siyaadsadaan tankel walaalayaal dooro hoob ada dheeg walaha tuudaadka sheega ayaha afka walmaylikinka daariyo ada lay dhenegsoy horanka dareer marka walaalayaal ani waliib waaha laniiskuwiinayne war la barado liinweelna kitaabe dad la barad mushatalinka gen kitaabkan mase diinka ilaahay may iyaa lanki barado ka dhagamo hukumo difa'o kaasa kitaabshiiy ilaahay may weydiisadaane dooradun dooradiya kitaabo meelilaha ku gadaw oo ulmaadadahan ku tabaasob waajid nagad ilaahay ninka weele kore ogda ilaahay ninka weele marka gaaladaas ani lagu bere qaadada kow anile la dagaalamo afka lagula hababaad meelkalan awood afka kula dagaalan habaarta may ma dari daartaa inay taa markan walaalayaal lan kasta ka taabkan meel isu wala isu ka dafaca kore walba ku hadan dhaaqadiisa hoos ka dafaca kore ka taab quraanka walaalayaal way ka dafaco kujidad ya ilay intan ka taabki yak ii kujidana macnaha yani ti dadki ka dhici inta habkaas ka dhici ilaahay ma niwaal maysan lana markan ilaahay tool jara dadku weela mana kitaabkan isa baratan dadka isa hata la derisaa saanta may lana manaha macalimiinta hata oo kitaabkan bardeeno inta ruuga may kala derdaaramaani macalimiina kitaabkan ka naaga mahay kasaasa inta kitaabkan shaka maga jartaan dad badan iyadan kasaa ruuga anta kitaabki mana hordhaanba neesun gordaasan suurtagal ilan doorooyin mad badan bal akhrey kitaabkan mana ay atam gogoorobta talitroo liinshal guur yaama walaa dareero dareero mastamaada madatay kugu tabo halkana way meel la deewan hob la dega halkana way leeyahay dadki deriska hoo kale isin la degaasa an akri gaalan biraah ku gaaday beer hal taabaday wal gaal biraah sidii ku gaad fadhays weydiyo dowladan way socday tumiili bir datan maalin inta hoosna kala saay wiji way baa samhayn hatta may warsho ka jara intii way baa kutaab kale hanay qaaday warsho ka jari ay ku faa'iideysay kutaabada horay waday mil allaal meel liroog ay kakshay kutaabadan walbarasho may dharay dhibtaka walbiradaas iilka keegda iilka ilaa walbarasho tinta keegda hatanwaynooli odii ahay waayel ii sagaalun jarahi boqolba jar hoob naftakii jarta walay barday yaalka walay baroy dadweyne walbarden balaanta iyo midnabalayn ay dadaaloy dowladan loo qabtay bulshada deegaanka bisiq ayaa kusoo aadaysa xilli bishii hore xamlo dacwi ah oo socotay muddo ku dhow hal bil ay ka qabsoontay degmooyinka rabdhuure waajid iyo degmada xudur taasoo si weyn ay ugu faa'iidaysteen bulshada muslimiinta ah mahadsaned cabduqani haweenka ku dhaqan deegaanka booco oo ay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi waa kan walaalkeen saadiq muumin munaasabad ballaaran oo hadaayaad kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ah oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan afurimaha dagaalka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka booco ee hoos tagta magaalada beledweyne waxaana ka soo qayb galay munaasabadda mas-uuliyiinta wilaayada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxgaradka iyo odayaasha deegaanka booco oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay haweenka deegaanka booco kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika iyo gurmadka joogtada ah oo ay gaarsiinayaan geesiyaasha tawxiidka ah oo ku jilib xidhan afurimaha wilaayada islaamiga ah ee hiiraan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan inaan maanta aan la kulanno da'dayna waaqac jihaad intaas kadib waxaa mahad labaad uga mahad celinaynaa kaalintiinni waa ka soo baxdeen maanta waxaan idiga wareejinayo ood aniga oday igu wareejinaysaan oo dhammaan walaayadiinni degmada aad ku wareejinaysaan oo odayaasha ku wareejinaysaan waa hadyad aan arkayno ee meeshaan taallo qaymo badan oo qaali ah ee iskugu jirto timir iyo buskud wixiina allaha idii barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala awlaadiinana allaha idii barakeeyo allahana idii labalaabo wax meel allaaliya meeshaad ka soo bixideen meel laga taba ilaahay kama dhigo annaguna sidaad noogu dhiibteen hadyadaas ayaan wiilasha furunta ku jira ayaan u gaarsii doonaa annagoo annaguna walaayada odayaasha haddaan nahay aan kusii wareejin doonno ayaan annaguna walaayada aan ku wareejinaynaa si ayaguna walaalahayn ay usii gaarsiiyaan maanta waxaanu fadhinaa xafladdan qiimaha badan ay gabdhaha mu'minaadka ah ee mujaahidiinta qubraha yacni kollaytaba ku jilbalaaban ay u keeneen ayaan u fadhinaa jazaakumullaahu khayran waad mahadsantihiin sadaqada aad la timideen meeshaas wax badanaad ka soo marteen adukoo hadda kollaytaba duruuftii haween idinku hariiraan ayaad u dhabar adeegteen soo aruurideen aad keenteen waad ku mahadsantihiin jazaakumullaahu khayran ijir iyo xasanaad allah idinka siiyo waxaad alle waxaad wareejideen ood meeshaan keenteenna kollaytaba waa lagu lagu wareejina mujaahidiinta adinkana sadaqa ayay idii tahay
haweenka maanta meeshaan fadhiyo oo xafladdan u keenay inay walaalaha mujaahidiinta waxyaalihii ay cadowga ugu kaalmaysa lahaayeen intaas kadib waxaa kaloo maa iska leh gabdhaha muslimaadka oo ku nool deegaanka booco walaayada islaamiga ee bariga hiiraan ayaa mahadda kale iska leh waa mahadsantihiin walaalayaal waxyaalaha oo maanta meeshaan ku soo diyaariseen oo xafladdan ugu tala gasheen oo ugu tala gasheen walaalaha mujaahidiinta in lagu wareejiyo waan arkaynaa waxaad soo diyaariseen jawaanaha buskudka ah iyo kartoomaka timirta ah iyo waxyaalo badan oo kaleentay waad ku mahadsantihiin maxaa yeelay jihaadka caalamiga oo maanta ka socdo bariga afrika kaalin weyn ayaa ugu jirtiin wax badan ayaa jihaadka garab taagneedeen waana mahadsantihiin waan idinka mahad celinaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay haweenka deegaanka booco ee wareejinayay hadiyadahan warbixinaan kala duwan iyagoona sharaxaad ka bixiyey nuucyada ay ka kooban yihiin hadaayaadka ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaan u mahad celinayaa marti sharafta kala duwan ee halkan soo xaadirtay dhammaantiin waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr aljaza ayaan idin leeyahay intaas kadib magacaygu waa ukhti shuhadaa waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ah ee ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan haddii aan nahay haweenka muslimaadka ah ee ku sugan deegaanka booco maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa hadayaad aan ugu talagalnay walaalaheenna muraabidiinta ah ee ku jilib xiran furumaha hore hadayaadkaas oo isugu jiro timir iyo buskud insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaheennaas halkaas ku jilib xiran ee mujaahidiinta waxaad ogaataan inay idinka dambeeyaan gabdho walaalihiin iyo hooyooyinkiin isugu jira oo mar waliba duco iyo dadaal waxay hayaan idinla garab taagan inaad ogaatiin baan rabnaa guubaabadiinna iyo garab istaagiina baan u taagannahay go-aankeennu waa inaanan kaalinteenna gebin guulaan idiin tuugna inaad guusha garabsataan gantaaladaad ridaanna ay gaalo badan gubaan insha allahu tacaala bismillaah aniga magacayga la yidhaaha uuma xafso oo jooga deegaanka boocama xaafadada beledweyne meeshaan waxaan uga dirayaa fariin mujaahidiinta ku jiro furunta walaalayaalo dadaal waa dadaasheeni dadaalka lafajubaara insha allah waa idiin soo duceyneynaa gaaladu waa jabta israaciya awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ku nool walaayada islaamiga hiiraan waxaan halkaa maantay hambalyo iyo tahaniyad iyo bogaadin ugu diraynaa walaalahayna mujaahidiinta ah naxnu banaatukum wa ummahaatukum wa ubashirukum bimaa yasurukum walilaahi waxdahu alfadlu calayna alaa wahiya bimaa naana almujaahiduuna min albishaaraati almutataaliya walaa siyama maa waqaca fii مدينة تاذان وحولها ولله الحمد جميعا وأخص بالذكر على جميع قادة المجاهدين والجيوش الذين رفعوا راية التوحيد وأقاموا حكم الله في البلاد وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأوصيكم أيها المرابطون بالصبر والمصابرة والثبات على ضرب الجهاد واعلموا أن نصر الله قريب قال تعالى ألا إن نصر الله قريب وليعلم أعداؤنا أننا أمة تتوارث المجد والشرف لن نذل ولن نستكين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa si joogta ah furiimaha hore ee wilaayada u gaarsiiya hadayaad kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira difaacyada hore mahadsanid saadaq askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bay walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa laba askari oo taa'ibiin oo ka soo baxay safka cadowga allaha ku soo bandhigay deegaan hoostaga magaalada baydhabo taa'ibka koowaad waxaa lagu magacaabaa maxamed sokor xasan halka taa'ibka labaadna la yidhaahdo maxamed nuur ibraahim labadan taa'ib ee lasoo bandhigay waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo kadib xaalada iyo marxalada culus oo ay dhexda ugu jireen muddo ah waxay go'aansadeen inay isaga soo baxaan falka gaalnimo ay ku jireen toobadkeanayaashan ayaa towxiidka lagu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo mid kasta oo ka tirsan taa'ibiinta lasoo bandhigay wuxuu ka sheekeeyey xaalka safka cadowga allah iyo sidoo kale gaalnimada ay ku soo arkeen goobta maqaaya waliba la eray maxamed sokor xasanow ee ciidanka ka tirsana tinka dambayt oo new r are la era jiray koonfur galbeed daraawishti haani lafta garanahay wali roogay haani inka dambay difaadda inka dambayt oo baydhoolka tawbaraay yahay ee tababarka boon hanin dhammaadi sidiido bersey ama magaalada hani fasay na dowladda burburti hani federaalka hashiimaamuda wadanka galeen toobasheeni alxamdulilah intaa meesha joogtay meesha diinla-aanta iyo dhibaatada a ku aragta maxaa ka mid ah markii ana dhib boo ka galay waxyaabaha qaar ilaan hilo soon soomaya ka eedni ilaan gaaladana tababaraashti ada hilo unu soomni ba soom ilaa salaadoma nin diida jartay dhiboo ka dhatiska jarni waxyaabaha qaar oo awniya besh amnimadaana diinta nin adkaysada korn ya miiraada dhibaninka jeesati ee hoo moodnina hatanaada lan miiraada gaalnamo wala ka barada lay balan tukadoo ma argaas lan salaadoo ma argaas ki kasta kaaisleyla socday wareegale magacay may waa manuur ibraahim ciidan may ka tirsanaaye ciidanka bulmidka ayaa ka tirsanaaye markuun ciidan madowga hadaba madaxweynaga ayaa ka tirsanaaye kabacda kabacda may waaha ilaahay dartiisaan intoo bishaani tababar walyara hagaadi fartan maalmood ama leh reed tankale haddana ha ku bahi waligor ana haysadoon may waaha walgaaban waay reed marka walaay oo dhan ha kuta tala bahi in ana too bishaano ilaahay ana agnagado eedatiidayna ana wareejiso inta ana shaano intaasaya hadaya ka kooy dhibaatooyinka meel ana karay meel inka dhib badanaaytay horta ana karay magi koowaad horta may baqaytay galbagay walaku ku baxeen meel oo goobta tababarka magila ku furaala lahay ana saadikiya kumadahayt may kumadbahaytay alan oo la salaama salaan liyansara waay adaytaan inka dhib badan ay tortiya waayt oo aan ka guursaday diin la-aan haa markaas ba galbiga ayaa ku bahan anoo galbiga kiidayna dowlad fadowba marba aan anka galan dowlad fadow may galan walaan qabiillay ii baagsadii ma aan intaa tagasini bay dhow deganay dubisti isku haaya shaqada isku wadadii maahayn dad siyaaso hore langali mahayn markan taasa iinka dhib badanayd taas kabacd haddana dowlad taan hoob in isbedeli qaabkii anagu ku bahfadilahy haddana ka harbiyahay adareed intaasa ka koobanta randay askartan taa'ibiinta ayaa la yimid qoryihii ay kula dagaalamayeen shareecada islaamka iyagoo ka warbixiyey soo dhoweynta wanaagsan ay la kulmeen waxaana ugu dambeyn baaq toobadkan ay u jeediyeen maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada hiriiraha samaysadii hadali walhay ila hadali ilaa iyo hegaba wal iyo la socdi mooti lahay indiri wal oo horsheeni saasa goof gududka kooy hal guri la yaasheen halka guri anasheeni may raashwaay waar wal in lacagaya soo dhoweynta soo dhoweyn fayla hanung la kulmi tan kale haani kale oo hilaagsano duurka ka jaro may baan faray iniyoon ilaahay dartiisa inku tooba shanaan wiilo walma jiraan wali un aragni walma jiraan ilaahay dartiisa intii in tooba shanaan oo muslimiinta dhinig joha ka biran intaas ayaa unfureen anama in korshaysan intii adduunka iyo eday araday aan ka ekaado oo towbada iyo walaagay adduunyada aan la ekaado intaas ayaa haddayaa ka fareen inkastoo aan baydho aan roogi zaa'id aan fikri maa ee walan haay male lanwelba walay gaalada hegaani tababarteen bis ee qabni kabacdeen ilaahay dartisaan hanuuni muslimiinta hataa derimaa boqolkiiba boqol saman taawiyaan maama mar horeas dhiibi fadi dawko muslimiinta baanon koy gurikii kay booshkii gurigaan koy wayin laaqay beesadee leen laabi ifisiye leen kashibi mar hor intiaan haboo haayo fadi ilaagaan mabatownaynamaa taleebalahay tashkiila ilaan intiada seeta dadka gadaalkee jar saabeedahayn ada isku difaadahayn wali erfadaay intiin aniskoyan muslimiinta ha ku dhawaada labadan askari toobadkanayaasha ee lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ayaa ku biiraya koox taa'ibiin ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si hadda u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kol hore loo diray mahadsanid abu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu